Ololahan oo bulshada Somaliland ah lagu wacygeliya iyo ka hortagooka qadaro muqaadaraadka oo haliska ee nololo bulshada Soomaaliyeed welibana ololowga agaasintaya wasaaradda oo qaaftay iyo arrimo diinta iyadoona kaalada ay tahay guddiga ka shaqeeyowka wanaag farowka shacabka iyo ciidanka booliiska shirkun jaraa'id oo si wada jirayoon qowda ayanga madaxda wasaaradda oo qaaftay iyo diinta oo garab istaaganga saraakiila ciidanka booliiska guddiga wanaag farowka saraakiilla ku tirsan ciidanka booliiska somalilan iyo sheegay in olologun iyo wada doonanga inta usa dareera islamarkaana iyo garab istaaganaado doonanga wasaaradda la dagaalanka mukhaadaraadka waxaanay u taagan yihiin in ay la dagaalamaan in ay ka hortagaan in ay soo qabtaan in ay sharciga waafajiyaan wax kasta oo mukhaadaraad ah oo dalka jamhuuriyadda somalilan la soo gelinayo ololo ballaadhan oo saddex wiig ka kooban oo dalka oo dhan laga qabanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa nagu guulaynayaa taliyayaasha laamaha ka hortagga mukhaadaraadka ee gobollada dalkaoo dhanna waxaan si gaara u farayaa in ay la shaqeeyaan wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo hay-adaha u xilsaaran wacyigelintaasi ololaha ballaadhan ee ka hortagga khatarta uu maandooriyuhu u leeyahay dacyarteenna taasoo aad mooddo baryahan dambe in si kayra caadiya ay dhallinyaradii dad waaweyne inta badan kuma lug laha maandooriyaha waa ubadkii soo koreeyey waa ubaxii dalka waa da'yartii waxbaranaysay loogu talagalay inay mustaqbalka berritooda dalka hogaamiyaan ayaa waxaasi ku foogan haddii aynaan inteennan mas-uuliyiintii imika la dagaalamin oo aynaan wax ka qabanna mugdi badan baa u soo socda aad iyo aad iyo aad ayaan diga maxad celinaya dadka nala shaqeeya iyo shacabka sare somalilan dhammaantood wasiirka wasaaradda diintii oo qaafta somalilan sheekh cabdilaahi daahir jaamac ayaa sheegay in ololoogun iyo ongogon layiga sidii lagla dagaalamo lahaya walyaabo maanka dooryawa u socona bulshada unkabaaqi iyo booliskiyo la shaqeeyanga
waxa aanu faraynaa dhammaan khadiibyada iyo imaamyada iyo isuduwayaasha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobollada dalka oo dhan in ay ka qayb qaataan ololaha wacyigelinta ah wasaaraddu ay hormuudka ay u tahay insha allahu tacaalaa waxa aanu ku wargelinaynaa oo faraynaa in bulshada laga wacyigeliyo khatarta muqaadaraadku uu leeyahay iyo dhibaatadiisa uu bulshada u leeyahay in lagaga wacyigeliyo oo khudbadaha jibcaha lagaga hadlo wasaaraddu waxa ay diyaarisay qorsho ballaadhan oo wacyigelineed oo saddex wiig socon doonta inay si wanaagsan uga qayb qaadan doonaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaana rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaalaa inuu inagu guuleeyo innagoo mar walba dalkeenna iyo dadkeenna u adeegayna bulshadeenna bedqabkeeda ka fikirayna ololahaas qof waliba inta kaga soo hagaagta waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in aynu guul wanaagsan aynu ka gaadhi doono